wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland mudane maxamed faarax maxamuud uuna wehelinayo agaasimaha guud ee wasaaradda mudane axmed jaamac jowle ayaa gaadiid ku wareejiyay xarumaha daqliga wasaaradda ee gobolada dowlad goboleedka puntland wareejinta gaadiidkan waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliye ka tirsan wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland xisaabiyaha wasaaradda ee gobolka nugaal iyo agaasimo ku-xigeenka waaxda deeqaha dibadda wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland mudane maxamed faarax maxamuud ayaa ka warbixiyay gaadiidka ay wareejiyeen baabuurta tan oo sideedda ah toddobo hadda halkan bay noo joogtaa iyo baski weynaayo loogu talagalay dekedda boosaaso oo asagana boosaaso maaragtay naga jira waxay ka mid tahay gaadiidka kan maantay la wareejiyey horumarka wasaaradda maaliyadda iyo annaga oo rabna gaadiidkan ujeeddadiisu ay tahay in dakhliga wasaaradda maaliyadda kor loo qaado sida ugu badan oo gaadiidkan lagu wareejiyey waa qaybaha dakhliga iyo turbataariyada ujeedkuna waxaa weeye baabuurtan ma aha baabuur lagu xaragoodo waa baabuur wax soo saar waayo waxaan rabaa inaan ku dardaarmo baabuurta tan sida agaasimuhu sheegay kulligood g b s in lagu xiro haddana baabuurta tan la xanaaneeyo baabuur cusub waayo cid idinkaga horreysay oo halkan joogtaa ma jirto siday dekedda uga soo degeen baa laydinku wareejiyey baabuurtaas marka waxaa la rabaa in si gooniya loo xanaaneeyo shaqooyinkii loogu talagalayna lagu qabto oo ah wax soo saarka iyo kordhinta dakhliga maantay baabuurtan ma timaadeen in la iibiyo laguwana wareejiyo hay-adahan haddii agaasimaha guud xisaabiyaha guud agaasimo ku-xigeenada qaybta maamulka qaybaha kala duwan ee wasaaraddu haddaysan dadaal dheeraada samayn runtii tiim waxaad tihiin aan ku faani karno tiim waxqabad aad iyo aadna waa idinkugu mahad celinaynaa dadaalkaas iyo mas-uuliyaddaas aan u hayno dowladda puntlandna waxaana la ka rabaa mar walba inaanu laba jibaarno wasaaradahana iyo hay-adaha kalena aanu u noqonno exambl gaadiidkan lagu wareejiyey xarumaha dowlad goboleedka puntland ayaa lagu soo iibiyey si isku tashi ah waxaana loogu adeegi doonaa bulshada